Xussein Badow Guuleed, oo ka mid ah milkiilayaasha geeriyooda lagu cilad bixiyo gaadiidka ee ku yaala magaalada Beledweyne, ayaa u istaagay sidii uu u soo saari lahaa dhalinyaro ku shaqaysata farsamada gacanta, gaar ahaan cilad bixinta gaadiidka. Dhalinyaradan uu baro sida loo dayactiro mootooyinka, nuhooyinka, iyo noocyada kale ee gaadiidka si ay ugu shaqaystaan isla markaana ay uga joogaan tahriibka.
Wallaahi waa badan yihiin wax la soo koobi kara maaha balse laakiin hadda waxa joogo waa hadda lix hay'ad ila shaqayso laakiin waxa inta badan beledweyne ka shaqeeya waa wax aniga faracmi ama galbeedka ka shaqeeyaan ama bariga ka shaqeeya xagga farsamada mootooyinka motoorada dhalinyarta ku shaqaysato dhanbo intay ka faracmeen garaashkan farsamooyinka ay qabtaan waxaa ka mid ah motoorada mootooyinka ama bajaajyada ama labalugoodyada mootogaariyaasha qaar wilo ila joogaan saas waay qaar tuulooyinka aadeen qaar muqdisho galeen waa fara badan yihin geerishka ma dhow xilligaa la bilaaba mid fiican waa ku imaana mid xun waa ku imaana dadkao dhan ma wada xumo mana wada fiicno marka dad xunna waa la kulanaa oo waa u dulqaadanaa kan fiicanna waaba fiican yaho wanaaggiisaa lagu wadaa saasaan isku dhex wadnaa marka wallahi waxbarasho waa dareemi kartaa waa wax aad u adag dulqaad iyo sabar ay u baahan tahay xirfado culays oo kale kulmaysaa marka culayska dulqaada u baahan yahay markaad dulqaadatid markaasaa natiijadeeda gaaray waa la shaqeeyaa weli waa garab taagana geerishka waa joogaa qaar ka mid a dhalinyarada uu baro farsamada gacanta ayaa ka mahad celiyey oo macalinkayga xuseen moote waa macalinkayga xuseen moote alxamdu alshuruux waa i bari ilaahay khayr asiga u mahad celinaa waa garteena maleena waa ku faraxsanahay alxamdu alshuruux wadankayga inaan ku dhintaa oo tirigalo oo shaqaysta anigo waa ka marka macalinkan waa fadhiya maasha allah ardadan ka mid ah aniga boqolkiiba boqol si fiican u arkay in dhalinyar meeshan ka mid aan noqdo walaalihi waxaan kula tali lahaa inay garaashka soo aadaan farsamada bartaan oo ay iska dhaafaan tahriibka iyo wax lamidka ah waddanka aadaysan rag baa dhistay waxaan kula tali lahaa inay waddanka dhistaan ee waddankooda aaminaan maasha allah macalinkii haddana hoos fadhiyaa sanadka dheer waxaan rajaynaa meel aan furto xirfadda cilad bixinta gaadiidka ayaa ka mid ah shaqooyinka dhalinyaro badan oo ku nool dalka ay uga maarmeen inay uga tahriibaan dalka